halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo weliba boggeena v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo talaado ah lix iyo tobanka bisha abriil sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iiman qodobadaan kuga hayna idaacadeena saakana waxaa ka mida burcadbadeeda soomaalida ah ee haysatay markabka m v cabdallah ayaa dhowaan sii daaya kadib markii la siiyey lacag madax furasho ah waxaana hadda ay deegaanadu isku diyaarinayaan ku yaala gobolka mudug in aanay burcadbadeedaasi cag soo dhigin laakiin inta badan lacagtu dayn bayay ku bixi jirtaba oo qaadka iyo khamrada iyo daroogada iyo ilaan dadkani waxyaaba fara badan bay isticmaali jireen waxaasoo idil deyn baa qofka lagu sii qori jiray burcadbayda qof markuu aadayo oo uu sahan tagayo deyn baa ku socon jirta marka deymaa lagu bixbixin jiray
madaxweynaha soomaaliya oo hadal u jeediyey ciidamo cusub oo ka qayb qaadanaya la dagaalanka kooxda al-shabaab waxaa kaloo aanu idiin haynaa gobolka indiana ee dalkan maraykanka oo isku diyaarinaya inuu noqdo xarunta ugu weyn ee farsamada casriga ee maraykanka sidoo kale waxaanu idiin haynaa israa'iil oo ku adkaysanaysa inay ka jawaabto weerarkii iiraan iyo maraykanka oo uga digay
qofna saanta dhabarkiyo ma u dhegay
dhegeystayaal raalli naga ahaada cilad xagga farsamada ah haddii idaacaddeenna aanu kusoo noqonnana wararka v o a idiin haysta waxaa ugu waaweyn madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa isniintii sheegay in deeqbixiyaasha adduunka ay ugu yabooheen lacag dhan laba bilyan oo doolar si wax looga qabto dhibaatooyinka bani-aadanimo ee ka taagan dalka suudaan oo ay dagaal lahalakeeyeen macron waxa uu ka hadla baariis oo lagu soo gabagabeynayo shir caalami ah oo loogu talagalay in lagu sheego taageerada maaliyadeed ee loogu talagalay dadaalada gargaarka ee aan weli la helin xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ku booriyey caalamku inaanay ilaawin shacabka suudaan isagoo ku baaqay in la joojiyo dagaalka oo hadda hal sana ay u buuxsantay madaxa hay-adda caalamiga ee quwadda nukliyeerka ayaa isniintii shalay sheegay in kooxdiisu ay si kooban u hakiyeen kormeerka xarumaha nukliyeerka ee iraan toddobaadkan iyadoo ay jirto xiisad gobolka ka taagan oo u dhexaysa israel iyo iraan wuxuu sheegay in xarumahani ay dib u furmi doonaan ama ay rajeynayeen inay dib u furmaan isniintii shalay si loo baaro laakiin wuxuu uu sheegay inay go'aansadeen inuu sugo maalin dheeraad ah iyagoo qorsheynaya in dib loo bilaabo maanta si loo hubiyo in xaaladdu ay gebi ahaanba degan tahay iiraan ayaa axaddii weerar ku qaaday israel in ka badan saddex boqol oo diyaaradaha nuuca aan duuliyaha lahayn gantaalaha balistiga iyo kuwa kruuska iyadoo isticmaalaysa halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington burcadbadeeda soomaalida ee haysatay markabkii m v cabdallah ayaa dhowaan ay sii daayeen kadib markii la siiyey lacag madax furasho ah oo aan la xaqiijin cadadkeeda burcadan ayaa la sheegay inay laba jiha kala aadeen kadib markii ay sii daayeen markabka qaar ka mida magaalooyinkii ay horey xarumaha ugu lahaayeen ayaa isku diyaarinaya in ay iska diidaan burcadbadeedani inay magaalooyinkooda soo degaan burcadbadeedda iyo weerarada ay ka geysanayaan xeebaha soomaaliya iyo meelaha u dhow waxa uu ahaa mid si weyn caan uga noqday soomaaliya iyo caalamkaba shan iyo toban sano ka hor bishan oo kale abriil waxa ay afdubteen burcadbadeedda soomaalida markabkii mers alabama ee maraykanku lahaa kaasoo laga sameeyey filimkii caanka ahaa ee kabtan philibis qaar ka mida burcadbadeeddii markabkaasi afduubtay ayaa la keenay dalkan maraykanka oo lagu maxkamadeeyey wixii markaasi ka dambeeyey waa ay soo yaraadeen weeraradii burcadbadeedda kadib markii ciidamo caalamiya la dhigay biyaha ku dhow soomaaliya tan iyo markaasina si nabad ah ayay biyaha soomaaliya maraakiibta ku marayeen dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ayayse dib uga soo muuqdeen mar kale xeebaha soomaaliya iyo biyaha caalamiga ee ku dhow soomaaliya burcadbadeedan ayay dadka deegaanka ku xasuustaan dhibaatooyinkii bulsho iyo dhaqan ay ka geysteen deegaanada ay ka howlgeli jireen cabdirasaaq shoole waxa uu aada ula socdaa arrimaha puntland iyo burcadbadeedda wuxuuna qabaa in burcadbadeedda ay halis ku tahay amniga iyo dhaqanka bulshada burcadbadeeddu sida aan ku ogeyn waxay aad u dhiirigeliyaan daroogada wareega daroogada sida khamrada xashiishka macnaha waxaasoo idil wuu sii labalaamayaa soo laabashada burcadbadeedda ayaa sidoo kale noqon karta halis amni oo hor istaagi karta guul laga gaaro dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dowladda soomaaliya ay wado sida uu sharxayo cabdirasaaq shoole waxaa muuqata dib u curashada muxuu ahaa burcadbadeeddu inay wiiqayso la dagaalanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay kula jireen shabaabka argagixisada wuu wiiqmayaa maxaa yeele waxay noqonayaan awood kaleeto oo iyakana ka feer barbar dagaalanta ama dhinac kale ay dowladdu ciidamo iyo guluf colaad ay ku kiciso marka soo noqoshada argagix muxuu aha burcadbadeedu wuxuu xoojinayaa jiritaanka wuxuu kobcinayaa awoodda ay argagixisada u leedahay howlgalladooda ayay xoojinaysaa dowladda federaal xil gaara ka saaran inay barnaamijka inuusa soo noqon ay ka hor tagto sida maamul goboleedyaduba xil uga saaran yahay meelaha la sheegay in burcadbadeedda afduubatay markabka m v cabdallah ay u jihaysteen waxaa ka mida deegaanada mudug qaybo ka mida nabadoon madar maxamuud faarax waxa uu ka mid yahay waxgaradka deegaanka jariiban wuxuuna sheegay in deegaankiisa aanan laga soo dhoweynaynin burcadbadeed walaalle annaga qorshahayagu mar walba wuxuu noo yaalaa meeshii hore aan ka gaarnay inaanaan soo dhoweyn inaanaan soona dhoweyn lana shaqayn baa nooga qorshaysan oo iyo go-aankii nooga horreeyo ahaa inaan la dagaalno haddee wixii fulin ah markii la yidhahdo mar haddii bulshadu ay isku raacdo inaysan soo dhoweyn la shaqayn wixii fulinina dowladda puntland bay u taallaa ayadana intaasaa nooga qorshaysan horeyna iyadaa nooga qorshaysnay dibna iyadaa noogu qorshaysan halkaana lagama ogola awal horena lagama ogolayn haddana looma ogola inkastoo ay malaayiin doolar la yimaadaan burcadbadeedan haddana taasi dhaqaalihii iyo horumarkii magaalooyinka waxba kama tarto muuqda waxayna sare u qaadaa adeegsiga iyo ka ganacsiga daroogada sida uu sharxaya cabdirasaaq shoole lacaguhu lacaguhu horta way baahayaan markay markay qaataan kadibba dadka maalgelinta ku sameeyey ilaan dadkan inay baxaan oo maraakiib soo qabsadaan dad baa maalgelinaya individuals ayaa maalgelinaya kuwaas lacagtu saami bay ugu socon jirta waagii hore saami sare iyo saami hoose iyo hanaan bay ku qaybsan jireen lacagaha ay ku qaataan muxuu ahaa ay sharci darradaha ay ku qaataan maraakiibta ka qaadaan marka lacagtu way baahaysaa number one waxa u weynay qaban jireen hadday u bataan inay dhul ku gataan inay guryo ku gataan waa inta u yar weye laakiin inta badan lacagtu dayn bay ku bixi jirtaba oo qaadka iyo khamrada iyo daroogada iyo ilaan dadkani waxyaaba fara badan bay isticmaali jireen waxaasoo idil deyn baa qofka lagu sii qori jiray burcadbayda qof markuu aadayo oo uu sahan tegayo deyn baa ku socon jirta marka deymaa lagu bixbixin jiray lacagtu sida ay u buuran tahay oo xajmigeedu uu u weyn yahay suuqa loogama dareemi jirinin qaybo kaloo ka mid ahnana dee waxaa laga yaabaa inay waddamada deriska u talaabi jirtay oo dee dadkan maalgashtoo kale markay la baxaan ay wadamaha waddamo kale oo shisheeye ay la aadaan iyadana way dhici jirta degmada xari dheere waxay ka mid tahay meelihii ay horey xarumaha ugu lahaayeen burcadbadeedda balse hadda magaalada lagama soo dhoweynayo waxaana maamulka degmadu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan in burcadbadeed dambe ay magaalada soo saldhigtaan sida uu v o e da u sheegay guddoomiyaha degmada xara dheere maxamed yuusuf kulmiye runtii falastiin kooxdan burcadbadeedka ahi meeshay iska abaabuleen oo sida aan xogta ku helayno ay ka galeen badda waa dhinaca puntlandta dhankanana haba yaraatee wax burcadbadeed ah oo xaggana soo aadi karaa ama abaabul ay ka samayn karaan midna ma jirto xeebahanuna waa safgaraysan yihiin runtii awood buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcadbadeedka ah haddii xaggeena ay kusoo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan intaba waa u diyaarsannahay inaan gacanta kusoo dhibno mana soo geli karaan runtii ka amni ahaana amnigeenu iyo xogahaanuba aad ayay u sarreeyaan burcadbadeedda ayaa mar walba oo ay helaan madax furasho lacageed waxay soo jiitaan dhallinyarada shaqala-aanta ah sidoo kalena waxay marar badan la kulmaan iska caabin iyo in mararka qaar la weeraro oo iyagaba lasoo qabto halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegaystayaal kusoo dhowaada dhinacii heesaha
qofna saanta dhabarkiyo ma u dheegi qofna saanta dhabarkiyo ma u dheegi maba nadaacad laga jaray hadalkii ma lagu dhigay hinjiraan isdhalaan rogin midabkeedu dhin yahay laga dhuray halbowla weli dhil ma lagu shubay laga dhuray halbowla weli dhil ma lagu shubay nadaacad laga jaray hadalkii ma lagu dhigay hinjiraan isdhalaan rogin midabkeedu dhin yahay laga dhuray halbowla weli dhil ma lagu shubay laga dhuray halbowla weli dhil ma lagu shubay isla siiyeen sida dhaydahooda dhagdhag ma wadaagin dhagdhag ma wadaagin wadaagin laba ma isla siiyeen sida dhaydahoodaha dhagdhag ma wadaagin dhagdhag ma wadaagin wadaagin
codka macaan ee xasan aadan samatar iyo heestii jacayl dhiigma lagu qoray waxaan filayaa qaar badan oo ka mid ah inay ku xasuusan doonaan fanaanadii xalimo qaliif magool allah u naxariistee laakiin qaybtan waxaa qaadaya xasan aadan samatar intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
isdhalan fogi midabkeedu in yahay laga dhuray halbowla weli dhilma lagu shubay laga dhuray halbowla weli dhilma lagu shubay dhabanadaca laga jaray hadalkii ma lagu dhigay jiraan isdhalanfodi midabkeedu in yahay laga dhuray halbowla weli dhilma lagu shubay